habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka habeenee dalsan qodobada caawa ugu dooranna waxaa ka mid ah wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegay in ay xukuumaddiisu wakhti badan gelinayso dhammaystirka dastuurka dalka oo muddo dheer qabyo ahaa boqolaal arday oo u soo idlaatay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare oo ku damaashaaday fagaaraha daalada daljinka daasoonna ee degmada boondheere ee gobolka banaadir wasiirka cadaaladda iyo dastuurka oo ka hadlay kulanka federaaleynta hanaanka garsoorka iyo asduubta soomaaliyeed oo ay lahaayeen xukuumadda soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ururada bulshada rayidka oo xildhibaanada labada gole ugu digay in ay ansixiyaan heshiiskii siyaasadeedkii madasha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka dootiga ku nool xerada dhadhaab waqooyi bari dalka kenya dhulka soomaalida ee kenya ah oo ka walaacsan dib u dhaca ku yimid rabitaankooda akhbaaraadka dibadda warkeena haween aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo baaq u diray madaxweynaha dib loo doortay ee waddanka tarkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay ko iyo soddonka bisha may sanada laba kun iyo saddex labaatan dunmarka warkeyga habeen ayaad maqasheen dhegeystayaal markana kusoo dhawaaday iyagiyo intaasi ka faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay xukuumaddiisu waqti badan ay gelinayso dastuurka dhammaystirka dalka oo muddo dheer qabi ahaa xamse cabdi barre ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaan arrimahaasi ka hadlay wuxuuna sheegay in xukuumaddu waqti iyo juhdi ay gelinayso sidii u dhammaystirka dastuurka dalka oo muddo fara badan qabyo ahaa markii loo eego wuxuuna dastuurku ahaa mid inta ugu badan qabyo ahaa xamse bare u hadlayn waxauu yidhi
dacaayaduhu ha iska socdaano mashaakilku ha iska socdaano hadda ka hor na waan sheegay dalkan meeshu jooga waxaa dhaafin kara qof u diyaar garoobay in sarwaalka labadiisa gadaf lagu dhago jaakada laga jeexjeexo waxa waaye wax kasta lagu sameeyo laakiin visionkiisa meesha u socda ee caddaha mararka qaarkood waa lagu legtii waa haddana waa iska kici laakiin meeshaad u socotayna caddaha meeshaad rabnaaye een u soconna waa caddaha shabaab inaan dalka xoreyna waayo dastuurkeennu waa inu dhammaystirmaa anaa maqan hebelaad haddaad maqan tahay kaalimow cid kuma hays cid miyaa ku diidan cid kuma diidan weliba waa lagugu tugtuga caqligaagaa loo baahan yahay maskaxdaadaa loo baahan yahay waxaad doonaysaa la rabaa waa lagu tanaasulaa laakiin soo fadhiiso soo fadhiiso haddaad soo fadhiisan weydo adiga shaksiyan dadka waxaad rabta ha u sheegi shacabka in loo la dhumiya lama siyaasiga soomaaliyeed asaga dantiisa wada keligiis dantiisa u socdaa lama rabo inuu dantiisa iyo danta shacabka inuu isku daro lama rabo adiga dantaadu hadday kuu diiday ama aad ka xanaaqday ama ay wax jiraan oodan rabin inaad sheegto dadka been ha u sheegi ha odhan waa laydin necab yahay balaaya dhacaysa dalkii baa la duminayaa mashaakil baa dhacaya ma aha dadka soomaaliyeedna waxaan rabaa inay dhaha furaan inay inay bislaadaan inay runta usoo laabtaan in dhumista iyo kuwa ku dhuminaya iyo waxa beenta sheegaya inay iska ilaaliyaan inay cadaalad sameeyaan inay wax warsadaan inay waxna weydiiyaan say waxu dhaceen inay dadka la warsaaro inay kala saaraan qofka dantiisa shaksiga ah danta qaranka u dulmaraya iyo qofka danta dalka iyo qaranka rabaalkada marka maalintii ugu horreysay annaga weligeen mid allahu akbar le mar buu dadkeena dhumiyaa oo beenu sheegaa allahu akbar buu leeyahay beena wuu ka sheegayaa
boqolaal arday oo usoo idlaatay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ayaa ku damaashaaday fagaaraha taalada daljirka daahsoon ee degmada boondheere ee gobolka banaadir xasan laki salaad xasan ayaa dhammaystiray warkan
horta wallaahi ana waayada aabe wax ma barano miyay ku dhasheen laakiin qofka ugu horreeya wuxuu bartay inaan aaminsana familka wiilana igu xigaan bilowga maalintoodii koowaad ee dhinaca imtixaanka dugsiyada sare oo guud ahaan dalka ka soconayey ayaa maanta soo gebagaboobmay magaalada muqdisho arday fara badan ayaa imtixaanka u galay ka dareen ahaanna maanta iyo maalintoodii hore waa ay kala farxad badan yihiin bilowgii imtixaankooda qof waliba oo ka mida ardayda wuxuu qalbiyan u dareemayey waxoogaa welwel ah iyo cabsida imtixaanka balse maanta waxay isugu mahadcelinayaan in si farxadi iyo kalsooni ay ku dheehan tahay uu ugu soo gebagaboobmay maalmihii imtixaanka qaran ee dugsiyada sare daljirka daasoon oo ah goob fagaaraha oo isugu yimaadaan bulshada ayay arday midabada midabka cad iyo kofeega ama kaakiga ee dhinaca waxbarashada dugsiyada sare ayaa dhammaan ardaydaasi ka muuqda waxay lulayaan oo hadba sare ay waayaan kaararkii ay ku galeen imtixaanka oo ah in lagu aqoonsanayey in ay yihiin arday dugsi sare imtixaankooda u fadhiisanaya qaar ka mid ah ayaan la dhex qaadna mikrofoonka telefishinka dalsan oo isugu jira hable iyo wiilal oo farxaddooda maanta iyagoo halkan ka dhiibtay horta wallaahi ana waayada aabe wax ma barano miyay ku dhasheen laakiin qofka ugu horreeya wuxuu bartay inaan aaminsana familka wiilana igu xigaan ilaahay khayraas yaa dhiya waalidiinteeda abaalkiina jannada allah ka dhigo ma nool yihiin hooyo aabe ma adigaa curad u ah Ha, ana curud waa bal sidee dareemayaan maadaama ayaga miyiga ee reer miyi ay ahaayeen oo adigaad wax u baratay oo dugsiga sare maanta imtixaankiisa ay gabagabadiisa aad joogto wallaahi farxaddooda ma la qiyaasi karo inaa guriga taga xataa inay sugaysa inaa aaminsanahay Eh, insha allah markaa u tagayna maanta natiijada soo baxda dowladda maanta se arki doonaa wax kastoo halkaas ka dhacay ilaahay guulaa naga wada dhigo dhammaanteed hambalyaan ku leedahay magacaygu siraad daahir maxamuud waaye Iyo dugsigee dhigata albayaan primary and secondary school adhig maanta imtixaankiyaa kuu dhammaa exaamka maanta alxamdulilah maanta noo soo idlaaday insha allah waxaan rajaynaynaa farxaddaan farxad ka badan inaan heli doono oo baasan insha allah dhammaan foofooradeen maada kuu culus ma jirti maadooyinka walaahi midba siiya iskeed laakiin alxamdulilah ilaah wuu nugu soo guuleeyey rajadaa fiican ha hesho insha allah inaan foofoor dhamma wada baasno qof ay naga dhicin oo guulayo hambalyaan ku leedahay hambalyo magacaygu waa yaxya macalin cumar een kana socday iskuul guday maanta imtixaanka shahaadiga dugsi sare ah maanta noogu ekaay alxamdulilah si qurux badan noogu soo dhammaaday waxaa rajeynayaa dhammaantiin ardaydhan waxaa ordinaya inay yani wada guulaystaan ay noqdaan dhammaantood kuwa guulaysta natiijadoona ku farxaan insha allah Een, maadooyinkii aa gashay teebaad isleedahay xoogaa waa yaro cusleed wallaahi maadigu cusas aas dhigata ma jirto waxaa dhan horta wuxuu ilaahay sidaa ka filinogaa hadda hal maadigu cusas aas karna ma jirto magaciiga waxaa waaye said cumar mucdiraade ee anigoo ka socda dugsiga amjad ee maanta waxaa waaye ee imtixaanka ugu dambeeya geleyne aad iyo aad waa ku faraxsannahay ee dhammaan waxaa rajaynaynaa guul insha allah saa u nahay ardayda bamboor ee qaas ahaan waalidiinteedii waa ku faraxsanyiin inaa micnaha qalin jabsho aa heer micnaha gaarsiiyo waa ku faraxsanyiin heerka inaan soo gaaro maanta aadaan uga faraxsanahay inaan maanta saan u dabaaldegno kolay maalintaa maalin ooga sii farxad badan waa jirtaa oo maalinka dashaacidoona natiijada ilaahi subxaana watacaala mahad celina heerkaana soo gaarsiiyey heerkii ugu dambeeyey kolay inkastoo natiijada uun ay dhiman tahay waxaan u mahad celinaynaa eh, waalidiinteenna quruxda badan uga horaysa hooyooyinkeenna eh, waxaan ku xijinaynaa maamule- maamulayaasheenna qastani waxaan u mahad celina halkaa ugu mahad celinayaa maamulahayga cabdixakiin xuseen caamir ayaa halkaan uga mahadcelin dhammaan macallimiintii waxna soo baray kolay maanta imtixaanka aan soo galnay ee, kolay macallimiintii waxna soo baray ee, wax- ee, wax kama soo shaq- ee, wax kama soo shaqeyn lahayn la-aantooda halkaan uga mahad celinaya macallimiin kala duwan iyo maamulladooda ayaa ardayda halka kan ku dhiirigelinayey kuna macasalaameynayey guulaha ay rajaynayaanna ay tahay in mid waliba oo ka mid a ardayda soomaaliyeed in allah uu u sahlo in imtixaanka uu ku guulaysto natiijada la soo saari doono si waxbarashada jaamacadaha ay ugu diyaargaroobaan qalbiyada waalidiinta ayaa qayb ka ah farxadda walow qaarkood waalidka halkan uusan joogin balse ee aqallada uga soo hambalyeenayaan ubadkooda xasan laki salaad xasan raadiya iyo telefishinka dalsan taalada daljirka daaso
ayaga xasan salaad xasan laki aada u mahadsan yahay markan haddaan eego wasiirka cadaaladda iyo dastuurka ayaa waxa uu ka hadlay kulanka federaaleynta hanaanka garsoorka iyo asluubta soomaaliyeed oo ay lahaayeen xukuumadda soomaaliya iyo saaxiibada caalamka faadumo cabduqaadir xasan ayaa warkan sii dhammaystiraysa
een labada maalin oo shirkan uu socday
soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dahfuray kulan laba maalmood muqdisho ugu socday wasaaradda cadaaladda soomaaliya iyo wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedyada dalka kaasoo looga hadlayay federaaleynta hanaanka garsoorka iyo asluubta dalka maadaama guud ahaan dalka laga dhaqangelinayo hanaanka federaalka iyo in dadka soomaaliyada ay helaan garsoor cadaalad ah oo loo dhan yahay lagu kalsoon yahay oo hufan sidoo kale kulankan maanta furmay waxa uu daba socday gogol xaarna u ahaa kulamo farsamo oo maalmihii u dambeeyay muqdisho ugu socday wasaaradda cadaaladda iyo heshiiskii golaha wadatashiga qaran ay horey u gaareen iyagoona bogaadiyey madashan waxaa kasoo qaybgalay kuna sugnaa goobta xubno ka socda beesha caalamka xildhibaano garyaqaano xubno kamid a golaha wasiirada xasan macalin xasan wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay ugu horeyn muhiimada uu shirkan u leeyahay dalka macnaheedu waxa waaye soomaaliya waxay ka guuraysaa nidaamkii hore oo cadaaladii ku dhisnayd dowladda dhexe waxay u guurtay nidaamka cadaaladda federaalka ah oo loo daadejinayo maamulka iyo awoodda garsoorka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya marka maantana waxay ahayd maalin ay dowladda soomaaliya iyadoo isku duuban oo hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu aan u bandhigaynay heshiiskaas iyo qorshaha federaaleynta hanaanka cadaaladda loogu bandhigayey saaxiibadeena caalamiga ah oo runtii looga sheekeeyey soomaaliya go-aanka ay qaadatay iyo heshiiska ay qaadatay oo ah in la federaaleeyo garsoorkeenna oo uu ka guuro kii dowladda dhexe inuusan ku ekaanaynin waraaqdii lagu kala siixday keliya uu gudbi doono fulin inuu aaday halkaas ayaa shirka maanta ayuu ku saabsanaa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu dambeyn halkaas ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo arrimaha dastuurka ay qayb ka yihiin waxa uu xusay ra-iisul wasaaruhu xukuumadda inay waddo qorshihi ay ku dhammaystiri lahayd dastuurka qabyo qoraalka waxa uu sidoo kale ku dheeraaday qodobadii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan ka qabsoomay muqdisho una dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka
dalkeenna wuu dhaqaaqay waxaan leenahay bismillaahi tawakalna cala allah waan waan dhaqaaqnay waxaan rajaynayaa inaynu sidaas aan dhammaanteen aan u diyaar garowno oo aan geedigaas oo aan rajaynaya aan ku kuraysnay inaan reerka ku furi doono ilaahay idankiis ayaan u soconnaa taas aan isugu wada tagno taasna aan ka wada shaqayno wasaaraddan si gaara hawlahaan hadda aad u fadhidaan waa hawlaha lafdhabarta u ah sidii loo dhaqaaqi lahaa marka waxaan rajaynaynaa inay iyaguna ka soo baxaan oo hawshaas ay ay ay kasoo dhalaalaan guddigii doorashadii iyo guddigii doorashada iyo hogaaminteediina wakti dhow insha allah waad u fadhiisan doontaan ayadana iyo habkii dalku uu sii dhaqaaqi lahaa insha allahu tacaala marka aad iyo aad wasiir adiga iyo mar kale tiimka wasaaradda waa idinku mahad celinayaa waan u mahad celinayaa distinguished guests waxaan leeyahay waa mahadsantiin dhammaantiin soo dhawaada shirkan waa idin furaya asalaamu calaykum warahmatullahi
faadumo cabduqaadir aade ay tvga dalsan muqdisho
guddaan warkii habeen caawar aadyaha dalsan aad kala socoteen waa naginta ciddu warkayga seega barahena bulshada ayay ka heli karaan ammaane alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel